madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaaniyo iyo wafdii horkacayo ayaa dib ugu laabtay magaalada hargeysa markii socdaal ay ku tageen dhowr dal madaxweyne silaaniyo ayaa wax yara kadib shir jaraa-ida ku qabtay magaalada hargeysa kana warbixiyey socdaalkiisa ismaaciil xuseen farjar ayaa warkan nooga soo diray hargeysa kadib markii muddo bil gaadhaysa uu madaxweyne siilaanyo iyo wefdi uu hogaaminaya ay safar dibadda ugu maqnaayeen ayay maanta dalka dib ugu soo laabteen waxay muddadaas safar isxigxigay ay ku tageen dalalka itoobiya turkiga ingiriiska iyo maraykanka iyaga oo la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo dalalkaas ka tirsan madaxweyne siilaanyo intii uu dalka ingiriiska joogay ayuu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska david cameron iyaga oo kulan ay yeesheen aanay labada hogaamiye isku afgaran ka qaybgalka shirka london ee lagaga hadlayo arrimaha soomaalida oo udub dhexaad u ahaa kulankooda madaxweyne siilaanyo oo su-aal arrintaas la xidhiidha la weydiiyey oo ku saabsanayd haddiiba ay diideen ka qaybgalka shirka london ee arrimaha soomaalida iyo weliba iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka kulan ay yeesheen kadib sheegtay in ay ku shaqaynayso midnimada soomaaliya in arrimahaasi ay go-doon gelin karaan somalilan ayuu madaxweyne siilaanyo ku jawaabay go-doon haddii ay naga dhigayaan inaga dhigi maayaan waa inagaa dunida tegayna ee dunida la soo dhaweynayso ee heer walba u tegayna waa taa dunidunala macaamilayso waynu ogeeno ilaa imika ictiraaf dunidu way nala macaamishaa way nala shaqaysaa way noo timaadaa way nala joogtaa laakiin ilaa waqtiga intii soomaaliya abuuratay dunidu mar qura ictiraaf inomay fidin dagaalku inagu nala jiraa iyo adkaysiga iyo go-aanka ummadeen iyo ku adkaysiga inaynu ku adkaysano ilaa intaynu himiladeeni meel ka gaarino aynu ku adkaysano dunida ka dhaadhicino fahansiino laakiin awalba ictiraaf buuxa maynan haysan laakiin taas inagama joojin inaynu dunidu tagno inaynu dunidu la macaamilo inay dhaqaaleyna siiso inay baacamushana siiso inainay maalgashi dhulkeenna ku samayso midna inagama joojin taas weeye ta aanu ku adkaysanana aanu wadayna sidaynu isugu xidhnaano iyo sidaynu ugu dhaban adeegnana ayay ku xidhantay marba heerka himiladda aynu ka gaarniyo guusheenu ka madaxweyne siilaanyo oo la weydiiyey mar haddii ay hay-adaha qaramada midoobay xilligan fadhigoodii u rarayaan magaalada muqdisho in arrintaasi saameyn ku yeelanayso iyo weliba inay jirto inna ciday kala hadla arrintaasi intii ay ku sugnaayeen dalka maraykanka oo fadhi u ah qaramada midoobay ayuu madaxweynuhu sheegay haddii loo baado waxaan kalamaan hadaloodnooma ima united nationsku nooma iman jamciyadda qurumahu laakiin arrintaasi waa arrin jamciyadda qurumaha khusaysa hadda halkaa degta awalbana waa deganayd awalba cid bay nooga imanaysa headquarterkeedu halka mayna halkaas u ahaa halkaa xasilooni darri baa ka kaxaynaysa haddii xasilooni kusoo xasilooniradii ay markaa ay ka ay dareemeen inay ka yaraateen halkaasi u guurayeen laakiin taa macnaheedu ma aha inoo iman maaya nala shaqayn maaya sidaba noola imanaya noola shaqeeyaan wixii dana iyo hawlahena aynu ka fushin doona insha allah socdaalkiisan uu madaxweyne siilaanyo dalka dib ugu soo laabtay ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalinta salaasada ah ee toddobada bishan uu magaalada london ka furmi doono shir lagaga hadlayo arrimaha soomaaliya taas oo wufuud kala duwane ay xilligan usii jeedaan dhinaca magaalada london hase ahaatee xukuumadda somalilan ayaa iyadu shirkaas ku gacan saydhay ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa